barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oad si toosa uga dhegaysataan mawjadaha gaagaaban hirarka efimyada geeska afrika iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee v o a somaly com
duur wanaagsan dhegaystayaal waa arbaco bisha julaayna waa sagaal iyo toban sanadka laba kun toddoba iyo toban idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa wada jiro halkan idinkala socodsiinaya caashi ibraahim iyo xuseen barre
qodobada aan idinku hayno barnaamijka waxaa ka mida nolosha ay ku nool yihiin qaar ka mida qoysaska danyarta ee ku nool xaafadaha isku raranta ee magaalada hargeysa caruurta saddexiyo toban baan dhalo saddexse daranyaa dishay waxaan idhaaba aakhira ii tegey laakiin tobankii baan nool tobankiina laba caruurta igu dhaloon waxaa hayaa waxa weeyaan meel laba ah iyo meel shana iskugeyn waxaa ku nooleen toddobiyo tobanka ayaa ku nool kaa baxay mooyaane lix iyo toban baynu keela jooga de kaasina werwerkiisii baabay ugu badan marka waxa weeyaan duruufo weyni waa adag yihiin
hogaamiyaasha dhaqanka iyo aqooniyahanka gobolka sool oo dhallinyarada uga digaya tahriibka war ha tahriibina tahriibtu way adkaatay waalidiintiinna ha dhibina oo dadka ha dhibina wallaahi nolol aad ku gaadhaysaan yurub iyo maraykan wallaahi ma jirayso haddaad tagtaana xaaladda dadka tegey waxba sawirradan ay soo dhigayaan facebuukyada iyo sawirradan ay idiin soo dirayaan waxba kama jiraan xaaladdaasna annagaa ka nimiyo hadday faa'iido leedahay annagaa joogi lahayn iyo reerkaga nala midkaa
sidoo kale waxaad maqli doontaan xubintii ciyaaraha iyo qodobo kale oo xiiso badan marka horese ku soo dhowaada warkii dunida
madaxweynayaasha maraykanka iyo ruushka donald trump iyo valadimir putin ayaa la shaaciyey inay yeesheen kulan labaad oo aan horey loo ogeyn intii uu socday shirkii dalalka g labaatan ee lagu qabtay dalka jarmalka saraakiisha aqalkacad ee dalkan maraykanka ayaa habeenkii talaadada xaqiijiyey in wadahadalladan labaad ay ka dhaceen kulan casho ah oo loo qabtay hogaamiyaasha wadamada laysku yidhahda g labaatan iyo weliba xaasaskooda ilaa iyo hadda lama shaacinin waxa looga hadlay kulanka
maraykanka ayaa xayiraad ku soo rogay siddeed iyo toban isugu jira ururo iyo dad u dhashay dalka iiraan wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanka ayaa shaaca ka qaaday in dadka iyo ururada xayiraadan lagu soo rogay ay halis ku yihiin amniga iyo horumarka bariga dhexe maraykanka ayaa laba urur oo taabacsan ciidamada ilaalada jamhuuriga iiraan xayiraad saaray kuwaasi oo lagu eedeeyey in ay ku howlan yihiin tijaabada gantaalaha riddada dheer sidoo kale wasaaradda maaliyadda ee maraykanka ayaa xayiraad saartay toddoba urur iyo shan qof kuwaasi oo lagu eedeeyey inay qayb ka yihiin hub loo soo iibiyey dowladda iiraan
kumanaan qoysas ah oo danyar ah oo aan guryo haysan balse ku nool buulo la cooshado ah ayaa degan gurigii state howska ah ee magaalada hargeysa qoysaskaasi oo noloshoodu ay aada u liidato ayaanay dowladda iyo hay-adaha midna wax kaalmo ah ka helin qaar ka mid ah hooyooyinka halkaasi degan ayaa v o eda u sheegay inay haystaan caruur aad u tiro badan oo aanay u haynin waxay cunaan sidoo kalena qaar ka mid ah wiilashoodii dhallinyarada ahaa ay tahriibeen oo haatan madax furasho loogu haysto dalka libiya wariyaha v o a barkhad maxamuud kaariye ayaa warbixin faahfaahsan nooga soo diray magaalada hargeysa qof kasta oo muddo kooban ka maqnaada waxa uu hargeysa ku arkayaa isbeddel xawaare ku socda oo u badan korarhka dhismayaasha kuwa dabaqa ah ama isasaarka ah iyo kuwa kaleba waxaa dheer fiditaanka ay magaal ahaan dhinacyada u fidayso taasoo macnaheedu tahay in dhaqaale ahaan ay kobcayso hase ahaatee waxaa jirta hargeysa aan ahayn tan inoo muuqata oo aan ula baxay anigu hargeysada qarsoon caasho xuseen waxay ka mid tahay hooyooyinka ku nool hargeysada qarsoon waxay daris la tahay waayo nololeed kuwa ugu adag waxaanay mas-uul ka tahay qoys ka kooban toddobiyo toban qof oo caruuru badan waxay iga warantay nolosheeda
anigu qoyskayga ilaahay baa sidaa igu og ilaah qaadare raxmaana ayaa sidaa igu ogay nolosha xaafadaydu maantay u adagta weligayba way soo mari jirtay anigaygaa kula hadlaya bishaa bisheedii waan jabay gacantaasaan ka jabay laba feedhood baan ka jabay dhankaasoo dhan wala ogya waan ka jabay dhakhtarkii waa lacag waa kana mar alle markaad tagta boqoliyo konton dollarkeen baa la yidhaa maxaa lagugu kabi yaa inanba iga tahriibay inankayga tahriibay magafaa haysta sideed bilood buu haystaa magafe ma garatay waxaa laiga doonayaa lacagta wuu raagayo tobanku shilinna ma dirin waagi Toban kun oo baryi dollar.
toban kun markii haddaan sideed kun iyo shan boqol diro Oo dollar.
oo doolar way dhowaan lahay laakiin imika sideed bilood buu ku jiraa waa la dilaa inamada xaafadda ila soo hadla ee ka baxay amba jooga waxay idhahdaa inanka lacag maad usoo dirtid waa lagu dawaynayaa waa la dilaa dharkii ugu daadiya cuntada ma cuno alaanka ama gafa haddaan inii qaraaco amba nimanka haystaan inii qaraaco de waad hadlaysaa walaal maan lahayn naadeer maan lahayn de ilaahay abuurunba ila- unbaa jiray laakiin ilahay jirkayga buu ii sarrifa anuu naag beel badan baan ah caruurta saddex iyo toban baan dhalo saddex se daranyaa dishay waxaan idhaaba aakhira ii tegeen laakiin tobankii baan nool tobankiina laba caruurta igu dhaloon waxaa hayaa waxa weeyaan meel laba ah iyo meel shana yaa marka guud ahaan waa toddobiyo toban carruur ah ha inta guriga ku nool ha. isku geyn waxa ku nooleen toddobiyo tobanka ayaa ku nool kaa baxay mooyaane lix iyo toban baa imika ila jooga dee kaasina wer- werwerkiisibaaba igu badan kaasina ka madaxa maanta ay dhaqaajiyeen aan kolba xaafadaan tageen waxay se idhaaheen ka waayo shalmada waan kaga imaan ilaahay baa igu og marka waxa weeyaan duruufo weyni waa adag yihiin saddexda waqti ay dadku cunaan ma helaan qoyskani beddelkeeda waxaan weydiiyey waxay cunaan ma cuno ma cuno kolololka gagaajoodaan ay dagaagiyaan roodhidaa alaysar baa carruurta noo tagtaa dee roodhidaa soo hadhay ee baabuurta ku soo hadhay barteen ayay marka horeba marka xoogga odayguman wax yaroo dalcada ku samaysan jirnay ay ugu koreen ninkan gaajoonaya doordooranaya waa nin hayadee annagii odayguna maba cunnaba odayga imika laba habeen ma hayo intooda badan in malaha masquulo ama suuliyo ay ku xaajo gutaan taasina waxay keentay in nadaafadda hargeysada qarsoon ay noqoto mid liidata halwadeennada caafimaadka ayaa walaac ka qaba inay cudurro ka dilaacaan ifraax muuse jaamac waa halwadeen caafimaad oo ka tirsan hay-adda bisha cas ee somalilan waxay walaacaasi ku matashaa aqoon-yahanka caafimaadka
waa run xaalada state houseka xaalada state houseka magaalada hargeysa ku yaala oo weliba magaalada dhexdeeda ku yaala waxaan odhan karaa waa meel halis daaqaysa halis weeyaan meel halis badan ka iman karto meel khataro caafimaad yaalaan meel een, aad guryi isugu dhowdhow yihiin een, maxay ahayday kaabayaashii nadaafadana aan lahayn marka anigu waxaan odhan karaa waa meel halisi kasoo fool leedahay halista aan sheegay waxaa fududeyn karaa horta een, marka ugu horeysa waxay leeyihiin suuliyadooda hadday suuliyo jiraanna suuligu suulo hoos u qodan oo intii caafimaad ahaan loogu talagalay qodan maaha waa suuliyadada taaldara noqoteen oo hal mitir qodan iyo waxaan dhaamin isla markaana meeshii dadku seexanayeen ku yaala ama meeshii kijada ahayd ee ay- horta dee wax kala soocan baa anigu maan arag waxaan arkaa guryo yararoo koobkooban oo laga dhisay maryo iyo baco iyo maxay ahaday een, wax geed dhirta kasoo go oo ah een, maxay ahaday qoryo yarar laga sameeyey meeshii la jiibsanayay meeshii wax lagu cunayo suuligii aanay waxba isku jirin meelaha qaar gu- shan mitir oo faamiligii ku nool yahay ama afar mitir oo faamiligii ku nool yahay oo hawlihiisii oo dhan ku wada fushanayo waxyaabihii domestic ahaa ee looga baahnaa guriga oo dhan lagu fulinayo marka qaarkoodna aanay suuli lahayn qaarkoodna suuligu uu yahay mid intaa ku dhex yaala oo ay ka dhalan karto halis badani gaashaanle sare axmed maxamed xasan oo loo yaqaano sawaaxili waa taliyaha guud ee ciidamada dabdamiska waxaa uu walaacaasi la qabaa maatida ku dhaqan hargeysada qarsoon marka ugu horeysa ee, xa- ee, xaafadaha ama guryaha ka dhisan oo dhan waa wada buul buulkuna wa- wa- waa waxyaabaha ugu nugul inuu dabqabsado midda kale haddaynu sharciyan u eegno xaggii ee, dabdamiska waxaa jirta waxa la idhaahdo ee, sharciga guryaha dhisidooda iyagoo buulala ayaa ayaa haddana aanay lahayn xadayn qaar tallaabo tallaabay isu jiraan qaar baa isku badhiijsanba marka iminkoo kale dabalxagaagan oo kale ma ku socdo hadduu hal buul gubto dee wixii o dhan way israacayaan marka halista ugu horreysa waxa way horta sidaa loo degaa qalada waa in xadayn loo sameeya midda labaad haddii iminka anugu gur- gur- aanu isla- anugu gurmada dee horta wadda aanu marnaba heli maynaba wadda waddaa jirta waddadaasina baabuurta dabdamiskaabaa ku celiiriyaba marka marka anagu duulnimaa tegino baabuurta waxay leeyihin location ama meelo kale istaagaan qaar baa dagaalamaya qaar baa hasaayisteenaya qaar baa eh, nabadgelyadii ka t- ka s- ka shaqeynaya qaar baa backup waxa la dhaha ama baritaar sameynaya marka horta wixii o dhan waa wixii o dhan waa la waayaya marka khatarta taala waxa weeyaan buulashii oo wada eh, guryo wada buulala oo u nugul dabkii dabeel xagaagii oo dabkii dhaqsoo fidinaysa fiditaankii dabka ayaa fara badnaanaya marka mushkilada labaad waxaa weeyaan maadaamay tahay meel congested ama meel iswada dul fuushan dadkiiba isu wada dhow mar allaari markuu dab dhaco waxaad arkaysaa laba laba kun oo qof markiiba meesha imanaya marka dhibaatada naga haysta waxaa weeyaan wada la-aantii iyo dadkii markay kusoo buuqaan inta dadka kala erisid aada leeda kala kala baxa ayuu horta waqtigu kaa dhacaya xaafadan waxaa loo yaqaanaa staad howska waxaanay ku taallaa agagaarka qaar ka mid ah guryaha ay dowladda iyo hay-adaha qaarkoodba ku shaqeeyaan si aan u dheeli turno barnaamijkan waxaanu isku daynay inaanu dhinacooda wax ka weydiinno wasaaradaha dowladda oo qaabilsan arrimahan sida wasaaradda qoyska iyo arrimaha bulshada oo mas-uuliyiintoodu ka cudurdaartay inay wax ka yidhaahdaan xaaladda ay ku sugan yihiin dadka ku nool hargeysada qarsoon iyo sidoo kale wasaaradda dibadejinta oo inkastoo wasiirkeedu cali siciid raygal laba goor oo kala duwan uu nala ballamay haddana aanu oofinin ballantaasi
kaasi waxa uu ahaa wariyaha v o a ee magaalada hargeysa barkhad maxamuud kaariye waxaa dhegeystayaal naga xusuusinaa in warbixintaas oo dhammaystiran oo maqal iyo muuqaal ah aad kala socon doontaan barnaamijka qubanaha v o a oo caawa soo gelaya
halkaad dhegeystaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a qaar ka mid a dhallinyarada ka qalinjabisa dugsiyada sare iyo jaamacadaha dalka gudihiisa ayaa walaac ka muujiya heerka shaqola'aanta ee jira kadibna waxay go'aansadaan in ay tahriibaan gobolka sool waxa uu ka mid yahay meelaha ay dhallinyarada badani ka tahriibaan toddobaadkanna qaar ka mid ah madax dhaqameedka culamaauddiinka iyo aqoon-yahanka gobolka ayaa isugu yimi dugsi ku yaala magaalada laascaanood oo ay ka qalinjabinayeen in ka badan saddex boqol oo dhallinyaro ah si ay fursad ugu helaan in ay wacyigeliyaan dhallinyaradaasi wariyaha v o eda cabdikariim olol ayaa warbixintan magaalada laascaanood nooga soo diray iskuulka muuse yuusuf oo ka mid ah iskuullada ugu waaweyn gobolka sool ayaa waxaa ka qalinjabiyay arday gaadhaysa saddex boqol oo arday munaasabadda qalinjabinteeda ayaa ardayda waxaa si weyn loogala dardaarmay lagagana hadlay dhibaatada tahriibku ay leedahay inay iska daayaan ugu horeyn halkaasi waxaa ka hadlay garaad jaamaca garaad ismaaciil oo ku dheeraaday dhibta tahriibku ay leedahay iyo waxyaabaha horyaalla dhallinyarada marka waxaan idiin sheegayaa war ha tahriibina tahriibtu way adkaatay waalidiintiinna ha dhibina oo dadka ha dhibina oo toddoba boqol oo magafays daba yaalla oo nin waliba guri uu samaystay wallaahi nolol aad ku gaadhaysaan yurub iyo maraykan wallaahi ma jirayso haddaad tagtaana xaaladda dadka tegey waxba sawirradan ay soo dhigayaan faysbuukyada iyo sawirradan ay idiin soo dirayaan waxba kama jiraan xaaladdaasna annagaa ka nimiyo hadday faa'iido leedahay annagaa joogi lahayn iyo reerkaga nala midkaa waxaan idinkula dardaarmayaa inaad waxaa weeye halkiinna adkaysataan waxbarataan jaamacadaha u sii gudubtaan iskuna xidhnaataan nabadgelyadana ilaalisaan waxaa isaguna halkaasi ka hadlay sheekh saciid axmed adir oo ku hadlayay magaca waalidiinta iyagoo ardaydani waxbarashada dhammaysatay anoo ku hadlaya afka waalidiinta isla markaana aan ka mid ahay waalidiinta maanta ubadkoodu ay halka kan ay ka qalin jabinayaan iyadoo aniga dhammaan ummadda waxbarataa gaar ahaan ardayda reer laascaanood oo dhammi carruurtaydii ay yihiin waxaa farxad weynii ah ardayda tan halkan maanta joogtaa waxaan odhan karaa dafcaddani waa kuwii ugu nasiibka badnaa ardaydii ka qalanjabisay dugsiga muuse yuusuf intii dambe ee burburkuu dhacay sababtu waa maxay waxay ka nasiib badan yihiin kuwii sannadkooda ka qalanjabiyey waxay ka nasiib badan yihiin kuwii ka sii horreeyey sababtu waa maxay ee ku soo beegantay xilligii albaabada loo xidhay tahriibta waa ardayda ugu horraysa ee dalkooda wax ka baran doona oo maalgashan doona oo aan meel kale u haqaltaagi doonin insha allahu tacaala waxaa ardayda dardaaran u soo jeediyey cabdimaalik sheekh coldoon oo magaalada laascanood oo munaasabadaasi dhallinyaradaasi kala qaybgelayey hal shay ayaan idinku boorinayaa aqoontu arday aqoontu ma aha mid taalla jaamacado dabadeed ma aha mid taalla gobol hebel aqoontu waa sida adigu aad u kororsatid sida aad wax u baadhid sababtoo ah dugsiga sare marka dammaysid waa heerkii jaamacadda waa heerkii cilmi baadhista waa heerkii wax akhriska ma aha sidii dugsiyada u fadhiisan maysid jaamacadaha sidaa awgeed micno weyn kuma fadhi'i doonto jaamacada aan in badan kala duwanayn inaad magaaladaadii uga tagtid talada maanta aan idiin soo jeedinayaa haddii aad tihiin reer laascaanood laascaanood baad ku qarin jabisay laascaanood wax ka baro cabdikariin calinuur oo ka mida ganacsada gobolka suul ayaa ugu baaqay in fursad la siiyo dhallinyarada si aysan u tahriibin loogana hortago dhibaatada tahriibka
waxaa inoo yaalla mas-uuliyad fara badan baa ina saaran oo dalka iyo degaankaba ina ka saaran waxaa ina sugaya inaynu isku duubnaanno inaynu wax wada qabsanno inaynu ka shaqayno dhallinyaradan qalin jebisay sidii ayaynu medefo u aadeen oo ayan u tahriibeen oo aqoontooda u khasaarteen inaynu u samayno barmaamuj ay ku noolaadaan oo ku joogaan oo waddankooda wax ku qabsadaan oo iyaguna ku shaqaystaan ummaddana ugu shaqeeyaan taasina waxay ku xidhnaanaysaa isku duubnaan iyo feker iyo gacmahoo la isqabsado ardaydan qalinjebise ee ku dhow saddexda boqol ayaa si weyn waxaa xafladooda iyo qalinjebintooda u hadhaysay cabsida ay waalidiinta iyo dadka kala duwan ee magaalada laascanudu ay ka qabaan tahriibka iyo mashaakilka dhallinyarada guud ahaanbaa soo waajahay magaalada laascanuud ayaa ka mid ahayd goobihii ugu dambeeyey ay dhibaatadu ay ka soo gaadho doontii lagu duqeeyay ee dalka yeman cabdikariin nolol v o a magaalada laascanuud
aad iyaad u mahadsan tahay cabdikariin haatanna aan ku wada nasanno heesta dhallinyaro iyo fanaanka codka baxsan c d cali winke haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa v o a waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan boggeenna v o a somali com bugga v o a somaly com islamarkaa aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal maqal iyo muuqaalba ah waxaa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o a waxaana ka mid ah oo ugu horraynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka martida maykarafoonka cawayska washington dhaqanka iyo hiddaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waa go'aankaaga barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha v o a soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya
halkaad weli dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga v o a oo si toosa idinka imanaysa washington nabadda iyo dib u heshiisiinta soomaaliya ayaa weli ah mid ka mid a ahdaafta ugu waaweyn ee higsanaysa dowladda federaalk soomaaliya kadib dagaalo sokeeye oo dalka soo halakeeyey wariyaha v o e da magaalada nairobi yaasiin ciise wardheer ayaa arrimahan dib u heshiisiinta ka wareystay salaad cali jeele oo horey usoo noqday wasiir ku-xigeenka gaashaandhigga soomaaliya dagaal badan kadib iyo waxyaabo badan oo mataqaanaa colaada oo soomaaliya ay soo marta hadda marka dowladdan waxa laga sugaayo waxaa waaye wadahadalkuna waa u furay mar walba waa u furay shabaab haddana dowladdan waxay ugu baaqday in mataqaanaa gacmo furan lagu soo dhoweeyo ciddii kasoo laabanaysa oo dowladda mataqaanaa kusoo biiraysa gacmo furan in lagu soo dhoweeyaa loogu baaqay hadda marka waxay u baahan tahay gacan adag oo midiga iyo gacan bidixeed oo dabacsan in mataqaanaa shabaab lagula dhaqmo oo gacanta adagna haddii dadkii shacabkii dhibaato ku haayaane dharbaaxyo lagula dhifto midda dabacsan oo bidixdaana la yiraa walaalayaalow waxbaa naga dhexeeya dalkaa naga dhexeeya maxaa yeelay waxaa jira dhallinyaro la duufsaday oo soomaaliyeed oo uuna dalku ka maarmin oo u baahan in mataqaanaa lasoo dhaqan celiyo shaqo la siiyo wax la baro waxyaabahaasay u baahan taha marka in hadda ay dowladdan ku dhaqaaqdo sanad waxaa jirta inay soo baxayaan fikrada muujinaya go'aanka dowladda federaalk ay ay qaadatay ee ku saabsan dhexdhexaadnimada xiisadaha ka dhishaalan khaliijka gaar ahaan wadamada qatar iyo sacuudiga ma jiraan qaab dib loogu eegi karo go'aanka dowladda sida ay qabaan qaar ka mida xildhibaanada baarlamaanka soomaaliya runtii wadamada carabta oo aan anagu ka mid nahay sida badan marka ugu horeysaba annaga dhibaato badan oo soomaaliya soo martay gacan laga rabay oo gacantii aan ka filanaynay ummadda soomaaliyeed ama dowladdu kama helin runtii hase ahaatee waxay ahayd go-aankii ay dowladda sacuudiga hormoodka ay ka aheeday ee ku saabsanaa in cunaqabatayn lagu soo rogo dowladda qatar waxay ahaaday mid aan dowladda soomaaliya horta marka hore aan lagala tashan hase ahaatee dowladda soomaaliya go-aankaas markii uu soo baxay waxay ka qaadatay nidaamka dhexdhexaadnimada oo markii horeba haddee wax colaada labada daraf kale ma uusan dhexayn taasina waxaa la dhihi karaa inay aheeday ta kaliyahoo marka kooba la abbaari karay oo ay dowladdu ayna ay markaas go-aankaas ay qaadatay ay ku saxsaneeday meeshana waxaa waaye hadda go-aankan ay qaadatay waa go-aan gubannimo marka la fiiriyo laakiin haddana soomaaliya dhibaato badan iyo taageeray u baahan tahay marka inay danaysato oo ay markaas iyadu maxaa noo roon oo maxaa annaga noo fiican intay danu noogu jirtaa inay soomaaliya ka hadasha dowladeedu markaan wax ka celinaya amba u diidaya haba yaraatee ma jirta marka xilligii ay dib u eegista samay kartay hadda waa la gaaray waa sugaynaa waxyaabihii marka isbedel hoo yimaado salaada cali jeelle oo hore usoo noqday wasiir ku-xigeenka gaashaandhigga soomaaliya oo u waramayay wariyaha v o eda yaasiin ciise wardheere haatanna dhegaystayaal waxaan idinkuna sinaynaa heesta guddoon codadka yurub genyo iyo ismaaciil danan
lafta wuxuu gubaa goni iyo markuu gaarkugu yehe gariyeyogo
weligood galaadi kama gaagaxde weligood galaadi kama gaagaxde
goortaan ku helay gocashab ka baxay goortaan ku helay gocashaba ka baxay
weligood galaadi kama gaagaxde weligood galaadi kama gaagaxde
goortaan ku helay gocashaba ka baxay goortaan ku helay gocashaba ka baxay
dhaqanka ku yaal goobku soo ahay guushani ku timid danaanow ku doo
ku yaal goobku soo ahay codkaasi fanaaniinta yurubgenyo iyo ismaaciil danan ayaan kusoo gebagabaynaynaa baahinteena idaacadeed oo idinka imanaysa laanta af soomaaliga v o a tan iyo kulanti dambe waxaan dalanahay sidaas iyo nabadgelyo
gudoonkii jacayl gacaaliya waxaa gogashii u dhigay galxareeda hooya ayaan garab iyo inaan isa siino gacan go'aankii ahaa gole loo dhan yahay
deeqaygiiu gudoonkii jacayl gacaaliya waxaa gogashii u dhigay galxareeda goorya ayaan garab iyo inaan isa sii